mahmaahyadii cutubka toban iyo afaraad naag kastoo caqli lahu gurigeeday dhistaa laakiinse nacasaddu gacmaheeday ku dumisaa kii qumanaantiisa ku socda ayaa rabbiga ka cabsada laakiinse kii jidkiisa ku qalloocan wuu quursadaa isaga afka nacasyada waxaa ka soo biqla kibir laakiinse kuwa caqliga leh bushimahooda ayaa iyaga dhowri doona meeshii aan dibi joogin qabaalkii ay wax ka cuni jireen waa baabbah laakiinse kordhinta badanu waxay ku timaadaa xoogga dibiga markhaatigii aamin ahu been ma sheego laakiinse markhaatigii been ahu been buu ku hadlaa kii wax quursadaa xigmad buu doondoonaa mana helo laakiinse aqoontu waa u fudud tahay kii waxgarasho leh nacaska hortiisa ka fogow waayo bushimihiisa aqoon ka heli maysid ninkii miyir leh xigmaddiisu waa inuu jidkiisa gartaa laakiinse nacasyada nacasnimadoodu waa khiyaano nacasyadu dembigay ku majaajiloodaan laakiinse kuwa quman waxaa ku dhex jirta raallinimo qalbigu qaraarnimadiisuu yaqaan oo shisheeyana farxaddiisa lama qaybsado guriga kuwa sharka leh waa la afgembiyi doonaa laakiinse taambuugga kuwa qumanu waa barwaaqoobi doonaa waxaa jirta waddo dadka la hagaagsan laakiinse dhammaadkeedu waa waddooyinka dhimashada qalbigu xataa qosol waa ku murugoodaa oo farxad dhammaadkeeduna waa calolxumo kii xaqnimada qalbigiisa dib ugaga noqdaa jidkiisuu ka dhergi doonaa oo ninkii wanaagsanuna wuxuu ka dhergi doonaa naftiisa kii garaad daranu erey kasta wuu rumaystaa laakiinse kii miyir lahu socodkiisa aad buu u fiiriyaa ninkii caqli lahu waa cabsadaa oo sharka wuu ka noqdaa laakiinse nacasku waa ciishoodaa wuuna isku kalsoon yahay kii degdeg u caroodaa nacasnimuu wax ku sameeyaa oo ninkii sharnimo hindisana waa la necab yahay garaadlaawayaashu nacasnimay dhaxlaan laakiinse kuwii miyir leh waxaa madaxa loo saaraa taaj aqoon ah kuwa sharka lahu kuwa wanaagsan hortooda ayay ku foorarsadaan oo kuwa xunxunna waxay ku foorarsadaan irdaha kuwa xaqa ah miskiinka xataa deriskiisu waa necab yahay laakiinse taajirku saaxiibbo badan buu leeyahay kii deriskiisa quursadaa wuu dembaabaa laakiinse kii miskiinka u naxariista waa barakaysan yahay kuwa sharka ku fekeraa sowma qaldamaan laakiinse kuwa wanaagga ku fekeraa waxaa u ahaan doona naxariis iyo run howl kasta faa'iidaa ku jirta laakiinse hadalka bushumihu wuxuu keenaa cayrnimo keliya kuwa caqliga leh taajkoodu waa maalkooda laakiinse nacasyada nacasnimadoodu waa nacasnimo keliya markhaatigii run ahu naftuu samata bixiyaa laakiinse kii been sheegaa waa qaayin rabbiga ka cabsashadiisu waxay leedahay kalsoonaan xoog leh oo carruurtiisuna waxay lahaan doonaan meel ay magan galaan rabbiga ka cabsashadiisu waa il nololeed si dabeennada dhimashada looga leexdo sharafta boqorku waxay ku jirtaa dadka badnaantiisa laakiinse baabaa amiirku wuxuu ku jiraa dadka yaraantiisa kii carada u gaabiyaa waa garasho badan yahay laakiinse kii degdeg u caroodaa nacasnimuu sarraysiiyaa qalbigii degganu waa nolosha jidhka laakiinse hinaaso waa qurunka lafaha kii miskiinka dulmaa wuxuu caayaa kan sameeyey laakiinse kii ka baahan u naxariistaa wuu murweeyaa kii shar leh waxaa lagu afgembiyaa sharnimadiisa laakiinse kan xaqa ahu rajuu leeyahay markuu dhinto xigmaddu waxay taal kii garasho leh qalbigiisa laakiinse wixii nacasyada uurkooda ku jiraa waa ismuujiyaa xaqnimadu qurun way sarraysiisaa laakiinse dembigu waa u ceeb dad kasta boqorka raallinimadiisa waxaa leh midiidinkii caqli ku shaqeeya laakiinse wuxuu u caroon doonaa kii ceeb sameeya